marba meelay soo martay adeer cali iyo adeer calasow mar ay luuq inta galaan ay hebelna waa xildhibaan hebelna xildhibaan maaha ay dhahaan ayay soo martay waa ka soo gudubnay waxaan dhahnay war doorashaa la yiri wuxuu yahay hala isdoortee bal wixii hadday qabiil yihiin xataa qabiilka dhexdiisa bal fursad ay ku tartamaan hala siiyo qabiilkii haddana lama wada gaaro la yiri wakiilo qabiilka ha laga sameeyo konton qofood konton iyo kow qof ha codayso siyaasiyiintuna konton iyo kowdaas qof ha qanciyaano yaan yaan soo gaarnay waa ka soo gudubnay ayaan dhoweyto waxaa la yidhi boqol qofood hala boqol iyo kow yaa boqol iyo kow ha la gaarsiiyo oo isla qabiilkii dhexdiisa ah meelna muxuu ahay abrojkuna sax ma ahayn intaba wixii la rabay ma ahayn abrojkuna sax ma ahayn oo int wixii la rabay ma ahayn haddana ayadaas labsadeeda dhexdeeda haddana cilado waa ka jirjireen tii oo laba kun iyo lix iyo tobankii todoba waa ka jireen tanna waa ka jireen hadda oo la soo dhaafo dhawey kala duwanaansho intuu laegaya ka hadlimayno maanta marka laba kun iyo labaatan iyo lix aniga waxaa iga go-an inaan horta hoolka u noqonin si aan aniga hoolkii ugu noqoninna dadka hoolki dadka ku dooro lahayne waa inayna u noqon jufo hebeley muxuu ahay wakiiladii makaana inaanay u noqon waayadana waa ku tala jirnaa qorshe cadaan dowladda uga degan dalkan qof iyo cod ayaan dhaweed waa laysku dayay dadaal badan iyo dood badan wax waa laga sameeyey laguma guulaysan asbaabta wax kasta ha noqotee markaan daqiiqadda u dambeyso doorashada mugay sanad ka dhiman tahay iyo mugay lix bilood ka dhiman tahay iyo bilaabi mayne haddaan bilaabaynaa maantaan bilaabaynaa geedi socodkaas laba kun labaatan iyo lix qof iyo cod dadkan uu ku geli laha qof iyo codku sidoo u ekaana modelayaal badan oo qof iyo cod ah jire keen qaadanaynaa waxaasoo dhammi waa sheeko noo dhiman laakiin laba kun iyo labaatan iyo lix waxaan rabnaa dalkan federal institutionska in lagu soo doorto qof iyo cod haddii alayira marka taasi intaasaan kusoo koobaya